الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi وbarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix-iyo tobanka bisha koo iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah hogaamiyaha ugu sarreeya dowladda kirishtanka maraykanka oo ku tamashlaynaya jasiiradda carabta haddaba sidee ayay maanta siliibiyiintu u qabsadeen dhulkii waxyiga iyo risaalada oo ah buqco uu nebiga uga dardaarmay ummaddiisa maxaan ka ognahay saldhigyada ciidamada siliibiyiinta ay ku leeyihiin jasiiradda nebi moxamed sala allaahu calayhi wasallam wuxuuse yahay waajib ka saaran maanta ummadda muslimka warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bokool iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi oo ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga magaalada xudur mas-uuliyiin iyo waxgarad kelimaad ka jeediyey gebagabada kulanka barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah waxaan cabasho ka nahay maamulka cali guudlaawe baabuurtan waa sucaweysay wadda iyo marta waa la waayey dadkii waa shaqay waayeen sabdi axad ilaa isniin ilaa talaado lama shaqaynin mana shaqay doonaanaan kudha ilaa xaajadaas ha loo helo waa gaadiidleyda ka howlgala muqdisho iyo gobollada dhexe ee soomaaliya oo ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii maamulka ridada hirshabeelle uu isbaarooyin xaddhaafa soo dhigtay deegaana ka tirsan shabeellada dhexe iyo etoobiya konton iyo saddex qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo maanta ka dhacay gudaha dalkaasi qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idikala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxauu noqonayaa hogaamiyaha ugu sarreeya dowladda kirishtanka maraykanka ayaa ku tamashlaynaya jasiiradda carabta haddaba sidee ayay maanta siliibiyiintu u qabsadeen dhulkii waxyiga iyo risaalada oo ah buqco uu nebiga uga dardaarmay ummaddiisa maxaan ka ognahay saldhigyada ciidamada siliibiyiinta ay ku leeyihiin jasiiradda nebi moxamed sala allaahu calayhi wasalam muxuuse yahay waajib ka saaran maanta ummadda muslimka ah warbixin ku aadan waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba yuhuudda iyo nasaarada waa ka saaraynaa jasiiradda carabta ilaa aan ku soo reebo qof muslim ah mooye sidaasi ayuu nebiga salaallahu calayhi wasalam ku yidhi xadiis shariif ah isagoo ummaddiisa dareensiinaya muhiimadda uu leeyahay dhulkaasi oo inuusan u qaybsamin mu'min rumaysan allah uona qiraya kelimadiisa iyo saliibi yahuudi ama mushrik maadaama uu yahay dhul uu allaha barakeeyey ayna tahay qiblada muslimiinta oo ay maalin kasta u jeeystaan bilaayiin muslimiin ah wuxuu allaha dhulkaasi ka xarimay inuu ku noolaado kaafir ku gaaloobay rabbigiisa waxa uuna ka dhigay daar u gaar ah muslimiinta sidaasi daraaddeed wuxuu dhulkaas muddo qarniyo ah ahaa astaanta ummadda muslimka ah iyo sharafkeeda balse kadib markii ay ummaddu dayacday diinkeeda ayna weyday karaamadii iyo cisigii ay ku dhex lahayd ummadaha kale ee dhexdeeda ayna baylaha u noqotay cadowgeeda laguna saliday madax caadaqaatiyaal ah ayay dayacmeen muqadasaadkeeda laguna tumanayo astaamaha diinkeeda dhulkii uu nebiga salaallahu calayhi wasalam kala dardaarmay ummaddiisa ayaa maanta noqday mid lagu soo dhoweeyo kaafirka saliibiga ah uuna ku helayo ixtiraam iyo qadarin halka ka mu'minka ah xambaarsan iimaankan uu ka noqday cadow lagu dhex eryanayo boqolaal ciidamo silibiyiin ah ayaa muddo ka badan soddon sano gumaysi ku jooga qaar ka mid ah wadamada dhaca jasiiradda carabta iyaga oo kuraasta ku ilaalinaya madaxda dabadhilifyada ah ee iyagu u ceensan kuwaasoo la dagaalamaya kelimada allaah qamcinayana cid kasta oo u istaagta saryeelideeda hantida uu allaah hodanka uga dhigay ayaa sidoo kale baylah looga dhigay cadowga gumaystaha ah isagooo sanad walba guranaya lacago balaayin dollar ah taasoo ay ka daran tahay madaxda dabadhilifyada ah ee ka jira mandiqada oo u kala tartamaya soo dhoweynta saliibiga iyo martisoorkiisa booqashada uu saliibiga trump ku jooga dhulka jasiiradda carabta ayaa markhaatimo doonto u ah sida loogu tuntay xurmada dhulkaasi wuxuuna dib ugu laabanayaa washington isaga oo boorsidiisa ay ka buuxaan lacago balaayin dollar ah oo ah hantidii ummadda ku dhaqan dhulka xarameynka ee sida xoogaa looga gacmahayo iyaduna ay ka baahan tahay haddaba warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa insha allah wujuudka saliibiyiinta ee jasiiradda nebi maxamed salaallahu caleyhi wasalam ay maanta ku leeyihiin taasoo ah mid ka mid ah ahdaafta ugu waaweyn ee wiilasha ummadda hubka ugu qaateen si ay uga xoreeyaan gaalada dhulka waxyiga iyo risaalada waddanka sacuudiga oo sidoo kale loo yaqaano ardul xarameyn waa mid ka mid ah dalalka ay saldhigyada ciidan ku leeyihiin ciidamada dowladda kaafiradda ee maraykanka sida ay muujinayaan tirakoobyada wixii ka dambeeyey dagaalkii koowaad ee khaliijka tirada ciidanka washington ee ku sugan xarmeynka ayaa gaaraya ilaa shan kun oo askari kuwaasoo ku howlgalaya dhowr saldhig oo ay yaalaan ilaa iyo siddeetan diyaaradood balse tirada ciidankaasi ayaa la dhimay sanadkii labada kun saddexdii iyadoo keliya sacuudiga lagu soo reebay ilaa iyo shan boqoloo askari dalka qatar ayaa halka uu ku yaalo saldhigga ugu weyn ee ciidanka silibiyiinta maraykanka ay ku leeyihiin jasiiradda carabta saldhigga al cudaydah ayaana waxaa ku sugan kumnaan ka tirsan ciidanka maraykanka waxaana yaalla diyaarado gaaraya boqolaal kuwaasoo isugu jira kuwo waxbasaasa kuwo qaaradaha isaga kala gudba iyo diyaaradaha fuliya howlgallada qaaska ah baxrayn oo caasimadeedu tahay maanama ayaa hooy u ah guutada shanaad ee ciidamada badda ee maraykanka waxaana ku sugan afar kun iyo laba boqol oo askari oo silibiyiin amerikaan ah waxaa saldhigga sheekh ciisan oo ah midka ugu weyn ee dalkaasi ay ku leeyihiin yaalla markab xambaara diyaarado dhowr maraakiib oo kuwa quusta ah kuwa badda ee wax burburya iyo in ka badan toddobaatan diyaaradood oo kuwa dagaalka ah marka laga soo tago diyaaradaha waxduqeeya iyo diyaaradaha shidaalka siiya kuwa kale ee dagaalka cumaan sababo ku aadan mowqifka istaraatiijiga ah ee gobolka uu ugu yaalla dalkan maraykanka waxaay ka dhigtay xarun howleed badan oo loogu talagalay adeegyada taageerada duulista washington ayaa halkaasi ka samaysatay saldhig ciidamada cirka ah halkaasi oo ay ku sugan yihiin diyaaradaha waxduqeeya iyo kuwa shidaalka qaada ee b n marka la yimaado dalka imaaraadka carabta ciidanka silibiyiinta maraykanka ayaa dalkan ku leh saldhig dhinaca cirka ah iyadoo ay sii dheer tahay inay adeegsadaan ilaa i laba dekadood oo ay ku soo xirtaan maraakiibtooda dagaalka ee waardiyaha ka haya badda cas iyo khaliijka cadan sidaas ayay ciidanka silbiyiintu ugu hareeraysan yihiin jasiiratul carab kadib markii ay u qaybiyeen dowlado iyo imaarado madaxna ay u noqdeen dabadhilfyo gatay diinkooda iyo dadkooda kuma ekaysan inay dhulalka muslimiinta u gacangeliyeen silibiyiinta oo waxa ay xabsiyada dhigeen cid kasta oo ka dhiidhisaa dulmigaasi halka taa beddelkeedna ay fasahaadiyeen dhulka iyo addoomaha iyaga oo qubxigii iyo xumaantii ka jirtay waddamada reer galbeedka u soo raray dhulkii waxyiga iyo qibladii muslimiinta balse maadaamaay ummadani tahay mid mar walba u saaxiiba guusha iyo saraynta wuxuu allaah mar kasta ka soo dhex saaraa rag halyeeyo ah oo u damqada dadkooda iyo diinkooda wiilasha ummadda ee maanta ku taagan dariiqa jihaadka ayaana hadaf ka dhigtay sidii loo xorayn lahaa muqadasaadka islaamka oo ay ugu horreyso in jasiiradda nebi maxamed salaallahu caleyhi wasalam ay ugu horreyso imaamka mujaahidiinta casriga iyo halyeygii dulmadiidka ahaa ee sheekh usaama bin laadin taqabalahullah ayaa horey ugu goodiyey saliibiyiinta maraykanka inaysan ammaan heli doonin ilaa inta ay ixtilaalka ku joogaan jasiiradda carabta iyo inta ay yuhuudda ku garabsiinayaan gumaysiga ay ku haysato dhulka falastiin
dowladda sacuudiga waa dowlad qani ah waa waddan aan difaacayno oo aan kaalmaynayno ma haystaan waxa aan ka ahayn lacag annagu waan taageeraynaa iyagana wax badan ayay naga iibsanayaan dadka raba inaan jarno xiriirka aan la leenahay sacuudiga waxa ay doonayaan inaan jarno lacag dhan afar boqol iyo konton bilyan oo dollar
عندنا نسبة الفقر عالية جدا
markii aan ka hadlayno nisbada fakriga waa mid aad u sarraysa xaggeenna sida ay muujinayaan tirakoobyada rasmiga ah innagoo soo xiganayna tirakoobyadaas waxa ay muujinayaan in shantii qof ee sacuudiyaan ah mid ka mid ah uu fakri ku nool yahay laakiin waan ka xunnahay haddii la sheego mushkiladaasi ma ahan mid la xallinayo annaga ka muwaadin ahaan waxaa kor noogu kacay qiimaha aan ku iibsanno bensiinka iyo sidoo kale lacagaha canshuurta ah ee nagala qaado waxaana maqlaynaa lacagahaasi balaayiinta doolar ah ee aadaysa dowladaha dhow iyo kuwa fog intaba waxaan ku dhaartay allihii samada taagay tiirla'aan ameerika kuma riyoonayso amni iyo xitaa qofka ku nool ilaa annaga aan si dhab ah uga noolaanno filistiin iyo inta ay ka baxayaan dhammaan ciidamada gaalada ah dhulka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam
sheekh khaalid baadarfi allaha u naxariistee oo amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta ahaa ayaa sheegaya in fursad ay haystaan muslimiinta ay tahay inay ka faa'iidaystaan si ay u ridaan nidaamyada gaalraacyada ah ee ka jira mandiqadda oo uu ugu horeeyo kan sacuudiga oo ah hoggaanka sharta arrintaasna looga baahan yahay inay u kacaan culimmada iyo waxgaradka muslimiinta
waxaa laga doonayaa inay ku baxaan sanaadiiqdaasi iyo kuwa dulmiga wada waxaa la doonayaa inay macruufka faraan oo ay munkarka reebaan iyagoo isticmaalaya dhammaan wasaa'isha sharciga ah iyo wax weliba oo ay awoodaan waa inay isku dayaan kacdoon oo ay ridaan nidaamka sacuudiga sababtoo ah waa nidaam aan ku taagnayn waddo xaq ah lana yimid dhammaan waxyaabaha burinaya islaamnimada dadka aan la hadlayo waxaa ugu horeeya culimmada iyo sidoo kale ardayda sidoo kale dadka xilalka haya sidoo kale odayaasha qabaa'ilada dadka iclaamiyiinta ah iyo sidoo kale kuwa waxgaradka ah iyo ganacsatada iyo dhammaan dadka shacabka ah waxaan leeyahay u istaaga wax weliba oo awoodaan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
wma kana rabka liyhlika alqura bظulmi waأhlha muslixuun wqala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm in اnnaasa ida ra'w اlmunkar falam yugayiruuh awshaka an yacumahum اllah bciqaabih rawaahu axmed
فويحك أمتي أين العلا والعز والإكبار ذقنا الأسى قهرا فويحك أمتي أين العلا
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة
waa hagaag faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan qeybihiisa horan waan ku guda jirnaa dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalleynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalka maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna waxaan ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga mareegta waxaa maanta lagu daabacay warbixino kala duwan hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen maanta saldhigga maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin deegaanka cadaanlixi ee hoostaga degmada ruunirgood weerarkaasi ayaa allah fadligiis lagu dilay shan askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay siddeed kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa gaadiidleyda gobollada dhexe oo cabasho ka muujiyey isbaarooyinka hirshabelle darawallada gaadiidka ee ka howlgala gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa cabasho xoogan ka muujiyey isbaarooyin xaddhaaf ah oo waddooyinka uu soo dhigtay maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee hirshabelle gaadiidleyda oo warbaahinta kula hadlayay muqdisho ayaa sheegay in lagu soo rogay lacago boqolaal dollar ah taasi oo aysan awoodin waxay si gaar ah dhaca dadweynaha ugu eedeeyeen cali guud laawe iyo maamulkiisa waxay sheegeen in madaxda maamulkaasi ridada ah ay iska dhagatireen baaqyo ay u direen marba marka ka dambaysana lasii kordhinayay lacagaha baadda ah ee ay ka qaadaan gaadiidleyda isaga guusha caasimadda muqdisho iyo gobollada dhexe ee soomaaliya gaadiidka qaar ayay sheegeen in lagu soo rogay lacag baad ah oo dhan toddoba boqol oo dollar maamulka ridada ah ee uu madaxa u yahay murtad guud laawe ayay sheegeen in uu caqabad ku noqday shaqadooda shirka jaraayadda ee muqdisho ku qabteen ayay gaadiidleydu ku sheegeen in tan iyo sabtidii ay gaadiidkoodu ku xayiran yihiin muqdisho shaqa joojinta ay sameeyeen ayay intaas ku dareen inay sii socon doonto qaar ka mid ah gaadiidleydu waxay tilmaameen in lacagaha baadda ah ay u sii dheer tahay dhac baasan oo loo geysto gaadiidka iyo sidoo kale dila lagula kaco dadka rayidka ah ee isticmaala gobolka shabeellada dhexe dhowaan ay ahayd markii murtad guud laawe madaxa maamulka ridada ah ee hirshabeelle uu isbaaro ku weedeynayay murtad xaadoole oo ka mid a xubnaha golaha dawaaqiidda waxayna saraakiisha iyo madaxda ridadu ka siman yihiin baadda gaadiidleyda iyo dadka socotada ah cabashadan ka timid gaadileyda isaga kala gooshaa gobolka banaadir iyo gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli maalin ka hor toddoba baabuur oo ka soo ambabaxay magaalada muqdisho kuna jeeday magaalada gaalkacyo lagu afduubtay gobolka shabeellada dhexe gaadiidka oo ay saarnaayeen boqol iyo soddon qof ayay maleeshiyo ridada ka tirsan ku afduubteen inta u dhexaysa deegaanada wargaadhi iyo cadcaday sida uu xaqiijiyey nin u hadlay gaadiidleyda waxayna qayb ka tahay dhibaatooyinka ay sida joogtada ah ula kulmaan dadka rayidka ah ee ku safra deegaanada uu cadowgu kaga sugan yahay shabeellada dhexe waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa konton iyo saddex qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo maanta ka dhacay itoobiya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil baabuur oo geystay khasaare culus oo maanta ka dhacay deegaanka sinandugu ee galbeedka hararge ee hoostaga ismaamulka oromada shilkan ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan kow iyo toban qof waxaana ku dhaawacmay shan iyo labaatan qof sida uu warbaahinta faano u xaqiijiyey madaxa xafiiska isgaarsiinta ee aaga fariid yisak wararka ayaa intaas ku daraya in shilkani uu dhacay kadib markii uu si lama filaan ah u rogmaday baabuur rakaab ah oo noociisu ahaa izuzu kaas oo siday afartan iyo laba qof iyo weliba agab kala duwan baabuurkan qallibmay ayay wararku tibaaxayaan in uu ka soo shiraacday magaalada waldaya ee xarunta gobolka wolo kuna sii jeeday degmada meysela ee galbeedka hararge shiralka gaadiidka ayaa aada ugu badan etoobiya bartamaha bishii lasoo dhaafay ee maarj ay ahayd markii labaatan qof ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay bundada magaalada bedeesa ee gobolka woleyta ee koonfurta etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xubno ka tirsan xukuumadda muqdisho oo lagu eedeeyey inay dhulboob ka wadaan muqdisho qaar ka mid a bulshada ku dhaqan isgoyska siinaay oo ka tirsan degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho ayaa waxay shaaca ka qaadeen in xubno ka tirsan xukuumadda muqdisho ay dhulboob ka wadaan halkaasi waxay sheegeen in xubnahani ka tirsan xukuumadda muqdisho ee dhulboobka ku howlan ay wataan dokumentiyo been abuur ah iyagana ay u haystaan dokumentiyadii saxda ahaa waxay sidoo kale tilmaameen in dhulboobka lagu hayo uu yahay midkii ugu darnaa ee soo mara magaalada muqdisho islamarkaana uu yeeshay weji ka duwan midkii hore xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawo waaya nagaynta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا وهجاك dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo bakool kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo beesha laysaan oo ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaanka koorkoor ee hoostaga magaalada xudur kulanka waxaa dhinac socday duuro sharci ah muddo sagaal maalmood loo qabtay odayaasha dhaqanka culimada waxgaradka iyo qeybaha bulshada beesha laysaan gebagabada kulanka waxaa ugu horreyn ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona madasha ka jeediyey kelimad u badneed dardaaran بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا وآخرا may mahad lahan kooba korne bilaab iyo dhammaad an lahaynab isku laha allah subxaanahu wa tacaala islaamnimadii iyo iimaankii oo khayrkan waafajiyey Ee, makaankun qiimaha badan leh allah subxaanahu wa tacaala nawaafaji oo lukushal fa'iidaysadaayay kitaabka allah subxaanahu wa tacaala Ee, mayba gebageba nin ahaan roognaa dowradii dhankamaga daray muscab ibni cumeer awalu safiirin fi lislaam oo rasuulkan sala allahu alay wasalam aan diri magaalada madiina shicarjan ahaay udducu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana dowradaas oo lanqobday ee, baalwiinta laysaameed bari orsa meeliya ku dhiidan hayti korkoor jazaahumullahu khayra jazaawa lana sagaal maalmood yanin socotay dowradaas Ee, eed iyo eedna may hamaynka ma hasan yihiin akhyaarta culimaadudiinka ganacsatada walgorodka ugaasyada iyo nabadoonadaba dhammaan may ballanaa sabarka iyo dulqaadka sanwaal dhatan culummadii maanaa in lagu faa'iidaysado sifaylan lanku dhugunsada eedi eeda marka maanaanka ma hasantiin waana siinka mahadnagaan bacdallaahi subxaanahu watacaala intaas kadib walaalayaal dowrada hadamagaashe iyo shicaarje yala ku dareeme Een, runtii markii kutubadaas dhammaatay oo culummadu hadda ku hadlaayano sheegeen ballanaa jirta shaqooyina shalgaadya jirta shaqadaas may haytay ha beelun kuley gobolka bokool hadda gabaayilkan kuwiin oo degan ya kumid ata dhulbaaxad lena deganta qiimeen hadda ka hor wilaayada suu biday qabaayilka dhombal ha qiimayaay dacwadii oo heerka mara hayta iyo walbarashadiyo iyo marka beelungna beelahaasa kamid hayta gabaayilkaasa kumid hayta muddo lama bilood oo dacwatu riif rag culamaa la diri iyo jaran oo wilaayada la fadhaati meelun un hadda roogna korkoor la araw warbixin lunku dhugunsadaay dacwadii hayti iyo qabaa'ilka dacwadii oo heerarka iyo mustawada mustawaha iyo marahayan iyo koley inta lakuku dhugunsadii odayaalkii ha ku qiib galaan roogan no gabadi saas dartiye iyo meelo may go'aan ah ku bahaya beelun in iyo may waa dacwo an baahanta qabaa'ilka dhom an baahan yihin yaana qabaa'ilka un lamid ata dowro in la ngobdo oo gaar ah Ee, yaana may waa meelo ku dhalati ilaahay subxaanahu watacaalana barakaaya Ee, may waa harakadii iyo guud ahaan waxyaabaa laisla qaadadi may hayta in dowladaasi hayti la gobado muddadii aan koley toban maalmoodba hayti hal maalanaa sabab dartii aan goti oo taga- sagaal maalmood lahan ka koobi jazaakum allahu khayran Ee, wali ka qaadateen oo duruuse oo kheere iyo culummadii maanaa qiimaha badnaayeen jazaahum allahu khayran yoonna safar dhaadheer hangalano dhiigaha ka safareen oo aan ka horeeyeen lama sheekh mahmuud sheekh mahmuud xudur iyo sheekh mahmuud iidaale oo yaa ku safareen may ahaan gobolka baay iyo sheekh isaaq sheekh ibraahim oo isna ha ku safari eel ansaar oo geeska maaragtay wilaayada boqol iyo ee, geda xuduud shokataala isna ha ku safaray dowladun ku iib qaadaday culummo kaha yoona may balana jazaahumullahu khayra jazaa Ee, may kaloo yaanan mahadnagaane sheekheena sheekh xasan yacquub cali oo ku mid haay dadka may wahaan safarada dhaadheer hangalay dowladuna lama shaarkiyay ku mid haay towjiihaad qiimo badan oo dhaxalgal ana may wahaa meelo laku qaadadi baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran allana dhammaan dadkii oo lanweerey dowladaha kuga giibgalay odayaalkii eh iyo bulshadii eh iyo dadkii safar dheer hangalay may balana jazaakum allahu khayran intaas kadib walaalayaal sida ogsantiin dalka un hadda geeka roogna may wahaa soomaaliya la raw dagaala jara may wahan dalka may ka jaree dagaal oo jihaad eh oo xaq eh ee allah subxaanahu watacaalana dad amaray rasuulkan sala allahu alay wasalam anan amar yalka jar dagaalkaas uu suga hay labaatan jir sidii waaba gaangaari iyaalkigii kaas dhaladan hadda may la rahay gaangaariyin reeraleyin oo jihaadka maanaa insha alla cadowga la xisaabta ma hayan insha allahu tabaaraka wa tacaala may lambaahanyaa waxyaabaha laku hadlayan ku mid haytay doorka beela ee xagga jihaadka in kor langaada haddaba alxamdulilah wanaag badan ajar kaalantitiin marka may waa muuqata in haddana lasii lama jibaaro juhdiga faraska may lare usa roorow yala dhawe karbaasha la dhawe si roorka roor anka daro jazaakum allahu khayran mucaskaraadki iyo may waha camalka jihaadiga hay hadda ilaahi subxaanahu watacaalana may baliya infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaah ilaahay baab saasna leeb maanaa in nafiirkaas iyo bixitaankaasa ilaahayna amari haddii jihaadka laku fadheedan hade walaala ku dhahlo may nagadaasa dulli iyo liidinaasha iyo laku dhahle ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shaya marka jihaadkaasa sharaftanka jarta geeka may kicizowni hadda mala abuukur dhiigasan jazaahu lahu khayra jazaa odayga waayeelka oho marka malaaga may wahaan ka da'wiin hadda bokool markii la herae may lahaye ogdaa in marka may wahaan jihaadkaas u sugahay kelimo maana runtii xikmad wiinka fadheedaya sheekha ka hadlay ilaahay barakaay ilaahay subxaanahu watacaala nin baagwaala may haytay kelimadaas haddii isan atan mujaahidiinta markii la dardaarmayo ma eray haddii isan in iska duubnaan oo muwaafaq isan ahaana shaka maka jaro arrin jabaasan mana waan runtisu ilaahay quraansheena saasahay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin marka midnimadaas oo dardaarmay odayganin dardaarmi ku qaadani jazaahu llahu khayra jazaa waana ilaahay baabana amari insha allahu tacaala isku duubnaashadaas iyo midnimadaas iyo geeka jihaadka maana miraashay ku gurdahayn oo adowga allahna geeka dubur jeedeenoo qulqulan socod manaa xamar afjoolka dagaalamahay ceelasha biyaha magaaladu manaa xamar dhatiye maraykanka ogsantiin koley safaaraddii in ilbaabadan laabi safaaradda maraykanka oo xaalana ku furnaayt ilbaabada lan laabi aslan ma eray wal inta mal degnaada kor gaaladii dhan waa guuraayt mana ilaahay baana ka mahadsan taasna may kakoytahin jihaadka kakoyti tuugma kakoyna abow jirinka ma kakoyna gaalna may laaray ganfuur lutumo leeyma girla gobsada male gaal may wahaa wal isku dhawaa bes intaas lay garode rasaas iyo gumcama walgal isgorda male may lana walaalyeelow reer aawleysaan bari ursaadiisangatiing walgorodkiin iyo culamaaudiinkiin iyo ganacsatadiima geeka meel roogdan mana may lafaday kaalanta ting oo jihaadka isanka lahayteen leysaan markii la era gabaa'ilka soomaaliyeed qabiil macruuf ee la gordaw geesinimo la gorde lan horaadnimo la gorde lan horaad walkasay ha gabaa'ilka horjaro haayagmaa reed ma jaran haddana horle jaraan insha allahu taala ilaahay idin shay marka may lan baahanyaa in mana laan horaaddiisan la siinka ogaayo lan horaadnimadii la siinka ogaayo in reed lahan ku marna insha allahu taala ogaada kitaabkan waa ilaahay subxaana wa taala ummadda ka shir saare ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakharin dadna ilaahay kitaabkan waa sharaftiyo koran ka gaade ilaahay ka cizeeye dadna may waa kitaabkan yo ku gaabiyaan dartiya waa ilaahay indulaaye marka may balanaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kaalintii tin dowradu markii lakubahu may fadaana insha allahu tacaala in waxyaabaha un ka ballangni jihaadkaasa kumid hay may kumid ah waxyaabaha un ka ballangni addacwatu ilallahi mayne culamaaudiinka iyo ganacsatada walaa ka ballangni may hay addacwatu ilallahi maha inta markii lakutaabay in gabaa'ilkii la jamciyo jufu jufu dowrulanka gobada oo gob kastaba ama samadoon kasta dad shay maanaa usa jamciyo dowrulan gobada duruuslan akhri ummata jahliga laku saara maha walaa ka ballangni ballan maha khiyaare jihaadkan anti un mana tabartan ee naf iyo maal in una kabiina diyaar maha jazaakum allahu khayra jazaa arrintaas una ka ballangni may ambaahantaa dadki reed noo jari in la deersiyo fadaas marka may waa waajibkii isnaga qaadan waana ballanga ka galnay ogaytan ballantan nabadoonadu dhammaan may la rahay surman culamaaudiinkaa surman ganacsadiisaas oo kale walaa unka ballangni may haytahen kitaabka allah subxaanahu wa tacaala in lan gargaaro garab lagnagado hiil lagnagada mayne naf iyo maalba lanka gargaaro jazaakum allahu khayra jazaa may ballanaa insha allahu tacaala ilaahay idin shay dowradun iyo kulunkun ko kheer maanaa faatixatul kheer a ilaahay ninka waala kheerka bilaawsha ilaahay ninka waala walbadanoo baraka oo laho wanaag eh oo dacwadii hormarta eh oo may la rahay jihaadkii maanaa insha doorkii beelaha ku muuqata eh ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkas ilaahay mayba weydiisadaane roobka iyo maddarka markii inta koyaani abaaraha jima bustaka haasi hadda geeka may waa nicmo ilaahayna siiy biyo meel kasta jiifan ilaahay subxaanahu wa tacaala aaran oo aafan lahayn ilaahay subxaana wa tacaala nasiib dadka abaarahan hana nagatay hana nagatay hana nagatay ilaahay abaarta noo qaado roobta maanaa qubutii ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiya nasiib wax soo saarji iyo miraaja ilaahay nin hagaajiye cudur iyo aafo ilaahay noo koriye cadowga waddanka haka duulay hani hadgudubay oo may waa waddankan iyo diintan iyo marna erdogan ba haka duuli ilaahay noo dulgaado dadka muslimiinta mujaahidiinta meelkasiyo roogaan dagaalamahayaan iyo haan reed ha ku taageerahayaanoo hubka maalka iyo bilaanta manayoon aagatay hasaabahayaanna may balana ilaahay miisanji hasanaadkan kaba mujaahidiinta ilaahay guulsii cadowga ilaahay waddanka ninku saara ilaahay oo adiga ama ko kiin hoorsanay adi marka casiis ahee adi manaa inshaada walkasta gaalanta ka jaran ilaahayow gaaladan wadanka ninka saar ilaahayow manaa cudur ada longordan ilaahu ha ka rid ilaahayow marka may waa junuud oo ada la ogdo oo unan ogayn ilaahu ha ka salad ilaahayow dhulka dhulgariir ilaahu ka rid meeliyo roogaan lay ka koobanye ilaahayow cudur safmareed ay ka rid ilaahayow hantadiyo iyo maalsho iyo dabaabaadkiyo la kooyan ilaahayow khaniima ninka waal ilaahayow galanta mujaahidiinta ha geli ilaahayow murtadiintun ilaahay dadka saladay oo yoona may la raayi gaaladan hordareer angayin ilaahayow wali ha ku hanuunow hanuuni wali ad hanuun unan unan qorne muslimiinta saladka nagadagna ilaahayow maana uquubada ka rid galanta muslimiinta ilaahayow ka cadaab hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah culimmada iyo waxgaradka beesha laysaan ee degta wilaayada islaamiga ee bakool inti mayba ha ku qiib galay dad oo maranay aan kasa sareeya mas-uuliinta malaaqiinta culmaa udiin dheergarad ganacsata dhammaan mayba geeka sagaalangata iyo inti rogan mayba inti badan maranay meelanglaka duruusyahiin kutubo oo markaas niin sharaxayan diinta islaamka sidii waajibaadkii lan welba wali kuka aadinyi usoonka qumo fadiya yaalaha niinka faa'iidii runtii dadka eed iyo eed iyo maarneed kama hadiyaan walaayada islaamka ee gobolka bakool dhammaan ti meeli inkasarayt iyo meeli koosayt dhatiyoon kama hadiyaan mahadguud mahad gaar ahaaneedba unuuna dadkii maadaama meelasay laxa ku qiibgeliya unaena doorkiina oo ka aadin ilaahay hooba raale ka nagada tan hadda ziyaadada wati tan ku ziyaadsan ilaahay jee ku rajayaan biidn ilaahi albaari kutubadana ninka faa'iidi inta alxamdulilahi taasaaba marna ku dhaafi mayba ku mid aha ahaan casharo tafsiir ee kitaabkan munazalka ah ya ku mid ah mayba ku mid aha ahaan kutubka ikhlaaqu lmujaahidiin ya ku mid ah addalaa'il fi muwaalaati ahli lishraaq kitaabka laraw ya ku mid ah mayba ku mid aha alwaajibaat almutaxatima ya ku mid ah may kale ku mid ah marna anka dambeeyay kitaabka ninka dambeeyay haayay kitaabka la araw marna mayba wahaleysa alghariib la araw kutubishan kitaab haddii kan tafsiirka la kadariya meelinka faa'iidsini dad walanba hordhaanba buraaragsanay idadki hadii la walan bilan waay dhatiyo dadka eed iyo eeda qulubtiyo marna daraan diineed iyo angali hadina tanti ku siyaadsan ilaahay iyo ku rajaay doon assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khiyaare ulmaalaay gobolow degmow hadhawaada salaamantin antila nin akhriyay hata gaar ahaan sheekha ka dambooyo kitaabadana nin akhri afarta kutaab wal nin akhri hamiinkiina hatana derse kale suubu ku doorno oo kale ahoo saasaho aragtee lana tusaay walna anfahow oo walbarashee gab madi una inta kooyni fafaalin wale madiana kadara madi inta kooyni isdeeyi hudur tuman qabiila lakookume tumankaasa degmadu mas-uul ku eg tumankaasaa gobolka bokoolna adiina mas-uul ku eg marka ilaahi nacfiya maamulu dowluu weerasa kitaabadu miilo qur-aanka hata lahaneen ku bilaaway alanfaal ay dhahayd hatana maylaha kiijiyey towba yalaha kiiji hatana maylaha kiijiyey alahzaab hatana suuratu maxamed may kale ka shakiine ana kitaabada ki hata bilaaw inga haleenkoo ka jari alaqlaaq mujaashid fiirinay hadiis balaaki fali man facala haakada fahuwa kaafiruun layka goranay usub madii lahasin meri kitaabkuuna bilaaw ey mujaahidna ka dhammaadaw man facala kada fahuwa kaafir tuung usamay leysaan leylilaha meri qorsha kagaan hoojey usugaay kitaabkun osade eh sitii adiyeed walnoo daawaye waana kitaab aan hata iin bilaawa haleenkaasa la argay dowlweeras hunguriinaka siyaas erin gooriyaas lanki idaaleya iin roongarha eri idaaleyin gooriyaas bugnahato lanki fadaw lunduba hatana khatanka hoob lideendeer gaal gooriyaas ilaahow ilaahow nin adkaay ana mahabaraniyeedo runga roon ana abuukure may ballanqaaday tolka ana mas-uulku ah ho mas-uulnimaadaba anan ku deg ana mas-uulku ah ma aha inasan garab gal siin la dhiman diinta ka dhiman dadka la dhiman ilaahay ballanshay taasa ballanqaaday asalaamu calaykum harakadii imaamshe amiirshe xafidahullaahu abu ubeyde anka mahadsanyo dowrada lanka kor ha ku diray xarakada guud korhaneen ku dirtiyo haayan xafidahumullahu kullijows iyoonay makaatiibtiis welibaalrow ilaahay xifdiya dowradaasna haneen kor weelay sheekha walaayada boqool roogo inay dowradaas goboda bari orson goboda naaskun laftungan goboda usuuna amar wilaayada habbatina gududi ti ilaahay siina amarsha gududi tummati wilaayada siidina gududohay adiicullahu adiicu rasuula ulil amri qaadadi sheekhi abu cabduraxmaan sheekh cuthmaan usuuna walaayadii dacwadii si guud ah ningeysiyey si khaasa si bacdle ah oo naaskas bariyor si lixdun qof taqriiban ah taxdiidan meerohay ogaada taxdiid lihidunka koon ku dhimanayno dadkii oo mujaahidiinta furunti iyo thuquurtaneenka jaran yaanka mahadsan hoolla dadki gees kasta oo mujaahidiinta hoolla ku haayan dhufeese ka baryo haayan gaalada lixisaabtameno dhufeese si roor ay kukubiyan mise kankale dhufeese ka reeben yowaa ilaahay xifdiyaa yaka mahadsan gees kasta oo hata wilaayaadkayo kuka jaran dhufayse kuka jaran anti geesite noo rogan lamba dhegan langa dhoobkanka jara langa dhufeesnenka jara yadalaka bari galohay amaare lamba habartono ku guursadu fadey lamba onugonu ku wedada fadishin kunlugontisan hirinyi ilaahay fadlijay dadki ilaahay nooka reebohayo alxamdulilah yoka mahadsana xafidahumullahu dhufeeso i binaansho allaka xifdiyaa imansho kaamila waabuqaban anti tabtini shahaadadiyo allaku aqbala anti roogdana ilaahay shahaadadiyo weydiyo haayan faminhum man qadlaa naxba waminhum man yantadir wa maro haayana ilaahay fadlijey dadkaasna ilaahay dhowraa kama hadsinyin hoolun tan kaleedoy waana siinku ku dheeraday ananta ku qaadadi maylay ogaaday aflaaq lishidaay anta kale ulumadii iyo asharadii waa wal sheegaysa ku kitabayga aflaaq lishidaay maylay hati daliila ku ogaaday soomaali hurnimo qaadati hobla rimaylay ka aala'ey duurjoog bilaa haysataha ini diinla kadha dhagamaayo sidan hayna nu'minu bibacli wanakfuru bibaclin soomaali anqabne wal tamaam e ma ah maguwaldhodhow haysata awalan saad laybka alay inigiyo talyaani guuray dastuur niindijiyey usugilay niindhaafay oo quburo caabudowkin han quburo dhisaay niifarina talyaani lahay may niindhikay lamalay niindhiki dastuur liska dhagaw igabrila caabudow talyaani niindiyaari dowlada intananeenka furi ilaahiya kama hasan ulmaada kama hasan hortuunan haniinkiina may faydhaaytay ugaasaley warkala hakoobano kiisholeylagaada wal hana kiimaha wali dowladun haniinku bahi maha may dowladun haniinku bahay hadalko sheegdeerow oo qaadadi yamaskantay ku wareegadaasi may kumide isgalka muslun i gaala meelaha ku bilaawdi dowladun waa ka ogaadi may kumide ingiriis iyo talyaani iyo alxamdulilaahi wadanka ha hukumaay madi talyaani wadanka kubahi heraayki isuku tabi ya alxamdulilaahi dastuurka hata kitaabka ilaahay laha dulmiyo haay dastuurkaasay may ku tabay heraayki talyaani ku tabi may la rey bootunglibe may la rey kudaadasha dhiman islaamku isuba guulaysadii bootin haliintolayn dhiman islaamku isuba guulaysadii ilaahay garabkaan higala kitaabka maha kadhimini ilaahiniis madi ana tan lanka farola leraw leraw puntland marba madaxweynaha kunagadi mayrey kitaabka hadhika anay bidatay hagu kutabe dastuurkiyona siyaasadan iska koynanger shay mu ijisele eed alhamdulilaahi alangliyabasu meelung horta ashar alhamdulilaahi tani arkiisin hanolomogonaytan welib hatana welib amasinka bakiile harakadu nagali yaanta kaalani alla kama hasan marka madii anan taka reebada hooba ilaahay era waaga mayle reey fiigantoa kuherti maana ay ka sarnay maana ay kiisahanay jahaadkun lukuyaaba shan qof leha bilawta mise sedi qof leha bilawta ku badan bahan bilawn hatanta roog hooba ilaahay era guulanti kitaabka alxamdulilahi kalaati alayka weer waa bilaahi towfiiq waan ku bahay الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا وهجاك دغستيال guntii gabagabadii barnaamijka faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo gaadiidleyda ka howlgala magaalada muqdisho iyo gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqa shaqo joojin wixii ka dambeeyey markii maleeshiyaadka maamulka shahaadirirka ah hirshabeelle ay soo dhigteen isbaarooyin xaddhaaf ah deegaana ka tirsan shabeellada dhexe waxay sheegeen in laga soo bilaabo maalinkii sabtidii ilaa iyo hadda ma jiro wax gaadiida oo ka baxa magaalada muqdisho waa kuwan maanta mar ay warbaahinta kula hadleen gudaha magaalada muqdisho waxaan cabasho ka nahay maamulka cali guudlaawe oo ku soo aruuray boorsada cali guudlaawe oo keliya baabuurtan waa sucaweysay wadda io marta waa la waayey yacni miisaanaddii waa ku badatay gaariga biijigaa lacagta laga qaada go-anbaag afar boqoloo doolar ee cagacagayhe gaariga tiamkaa lacagta laga qaadana toddoba boqoloo doolar ee cagacagayhe lacagtaas waa bixi weyney gaariga liila calaawiya lacagta laga qaado go-anbaaga waa toddobaatan doolar dhaydayda waa boqolo labaatan doolar lacagtaas waa la bixi waayey dadka waa ay qaadi waayeen gaariga xataa haafwada kiishka hal doolar ay ugu dhufaayaan sidaas darteed maamulkaas waa ka soco weyney waa ka shaqay weyney in badanna xiriir la samaynay xiriirkii uu naga goostay saddex jeeruu lacag nagu diray yacni laba bilood ka bacdayba lacagaa la kordhaa laba bilood ka bacday lacagaa la kordhaa dalkii iyo dadkii waa baaba'een dadkii waa shaqay waayeen baabuurtan dadka iskale waa u jeediyen waa cagabarar garaashmankay iska yaaliin sabdi axad ilaa isniin ilaa talaado lama shaqaynin mana shaqay doonaanaan kudha ilaa xaajadaas ha loo helo gaadiley haddaan nahay saad waa ku shaqay weynay ammaankii la sugumaa dadkii waddaduu ku dhammaaday ee maalkiisa waa dhammaaday baabuurtii garaashay gelisheen waa kuwa gadaashayna taagan gawaad lama soo bixi doono ilaa xa looga helo dhibaatadaas taagan dhibaatan waadkeesa weyna waayey in badanna waa ku celinay laakiin waxaanu wax dhammaadiida waay maamulka hirshabeelle khaasatan inuu wax qaata unbou yaqaan wax kaloo ou yaqaana ma jirto maamulka hirshabeelle gaar ahaan isbaarada u taalla ceelcadda ilaa raagacelle waxay naga qaadaan lacag ku dhow saddex boqoloo dollar lacagta go'anbaag saddex boqol shan boqoloo dollar waay marka biijiga waay tiam kale waa toddoba boqoloo dollar hadda baawurtayn waa wada dhignay hadda dadka mataqaan aan u shaqayn jirnay dadka aan u shaqaynay ilaa alkowsar ilaa aaliba ilaa raagacelle raashinkaas hadda waxaa looga keenaa boosaaso waa dhignay gaadiidadlanunka madacadii magaalada muqdisho ka imaan jirtay way xayiran tahay annaka looraan qaadnaa dadaan qaadnaa loorka aan qaadna markaa isku dhufanno oo ninkii la yidhaaho iisheeg aan gargaraacnay oon gaadiidkii shidaalkiisii isbaaradii wixii aan ku darnay waxba waa noogu soorida annaga hadday nugula yeesha markaa xamar ka baxan guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisar aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى